degmada darkeylewe beryahan waxuuda badanaa qalad iska jiray waahda koobaad iyo waahda shicreed dhibka hore siba umulabsanay waxa badanaa maay ujeeda maay ka jeedaanba la helin maamul guud oo dharkiilewe shaqeeyana ma jiro waaba iska mooryamay hase ahaatee si gooniyanka awgadi haddaan aan u dhibaataysana ma garan waa qolo kulley isku haysato guri la dhisaayey shaahi laga qaatay oo waxyaalaha lacagta laga qaato oo cashuuraha waa waahda kaawgudi kaawgudi waayo laanta kaawgudi iyo laanta shanaada layidhaha kaawgudi waayo nacnaca suqadeer ah wallaahi dhimasho kulley labada balishoo isku dhacday mid baa ka dhinta baa ka dhaawac saddex caruur oo meesha ku dhaawacantana waa jirta oo dadka shacabka masaakiinta ilaa ilaa hadda wax degmada noogu yimadan ma hayno wax gobol noogu yimadan ma hayno wax dawlada sare noogu yimadan ma hayno waxaan ugu baaqaynaa maanta ilaa biloodika ama degmada dharkiileydhi badanaa ka jiray waxaan u baahnaa ciidama duylo waxaan u baahnaa in amnigayna la sugo haddii dalka dawladu ka jirto isma xallin karno isma weeliyi karno gudoomiye gobolka kama qaban kari mid degma wax kama qaban kari awoodda farahay ka bixiyaysa waxaan u baahannahay amni daacada dawladda awoodle iyo mas-uul daacada dhibkaanu waaxda saddexaad iyo waaxda koobaad iyo garaaca oo dhanba waxaa waaye waxaa ka dhacaya qalada ka dhacaya in hanti islaameed maal islaameed la banaysto laysku dilo saaka waxay taagannahay inaan qaxdo dad badan oo masaakiin oo qaxaayo aa jiraan oo guryaha hor ka guurahayaan waxaan u baahanaa dawla awoodle iyo amni iyo mas-uuliyadda xaad daacada maamulka dharkiiley lala xisaabtamo